الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل تفيل ساحب يال حكا دوادا برامج كل كذا عدور سنة مقالة بيدبا qodobadiis inka dheega doontaan oo dhammaadan barnaamijka weliba iyo kumadaha madawiinaga maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo inaysaasoo kale gaddoomiyaha golaha shacabka ee koonfur galbeed ee soomaaliya yase hadha waayeen wefdi iyo hoggaamiyay wakiilka qaramada midoobay een qaabilsan arrimaha soomaaliya nicholas haysom isaasoo kale gaddoomiyaga ururka midowda afrika basator francisco madheera mayselan ku hadli ayse taasoo kale kulan yoolagaadadeen wafdigan qaramada midoobay iyoonay taasoo kaleeta midowda afrika ee amisom iyo ku dareereen taasoo kale barnaamijka kulanka idaacadda warsa magaalada baydhabo walyaabo isin ka dheega doontaan hantiinu kaguda jarno weliba iyo kumadaha mayse ku jaricin xildhibaano ku tirsan baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo lankaweeri bila soomaaliya haddiise lanweeri xildhibaanadii kale ee roogi magaalada baydhabo arrintaasiyonamay ku ereen farmaajo inay barlamaankii south west xaqaada labaatan kow qof ah oo dayaarad khaasa ahan birsada oo qabiil qabiilan dhagala hoosan gala raay raayan gaada oo mayla raayi oo dayaarad khaasa ahan birsado beesahan bira lankiba kontun kun oo doolara sansiyaan ar beesadii dalka lahay arsaas kuwada iyo farmaajo may ku xumaa walaalladaana dadka haayay oo barlamaankanii lahaay oo farmaajo doojay dheegin golaha iskaashiga maamul goboleedyada dalka ee soomaaliya iyo sheegay in saxaan saxaanka gud horey haddeedan dheega jarti haddiise wasiirahan hor fadheedayaan unina dawladda dhexe wasiiriyaan hayna hadalkaasay tina golaha iskaashiga dawlad goboleedyadii akuweeri saasoo kale barnaamijka walyaabo isinka dheega doontaan weliba kumadaha lankundin adan gargaare dawladda federaalka ee soomaaliya yaa la sii qaybkumada beesadii abaalmarintii eedahaysee bangiga adduunkanka talagali wasaaradda maaliyadii hadhikata iyo markaleta oo yeedad islasa marba haddiise abaalmarin helahaya aniba mandhow deen dadka la haada doon wareegtaha kubadii xafiiska gaddoomiyaha gobolka hiiraan yo weliba gebiyahaanna shaqadii lagu guroojay dogii degmada baladweyne aysaasoo kalete yo weheliyayaan mas-uuliyiin kale sababtiya siinhay saasoo kaleese barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo intiina kukada jarna weliba isinka dheega doontana saaxiib yaal senatarada golaha manka sare ee baarlamaanka soomaaliya yo hadha waayeen yona ansaxiyowka sharciga kheyraadka biyo iyo hay-adda meelmarinta kheyraadka qaranka ee biyo kulan xildhibaanada senatarada iyo weeladeen iyo arrintaas yonan kocodeeyan e saasoo kale barnaamijkantiinu kaguda jarna walyaabo isinka dheegi doontaan weliba yoona gada doonanee hantiinu si toose barnaamijkan kaguda jarna walaagihanii kor haddii ilaa idhaahno kunaga qodobadaas iyone qodobo kaleed hantii argaroowa barnaamijka kulanka idaacadda warsan yase ka dheegi doontaan oo kana taariikhda weliba yeedeeta soddonyanay kowta ballo tumanaada sannadda lamada kun tumiyanay siyeedka waana arbaawo amiisniya hagalahayta qodobada siinhay oo dhanba balse miqaan weliba oogu kuhee maxamuud gaabsha
dhegeystayaal mar kale ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsan magaalada baydhabo qodobkan koraya ee barnaamijka waliba usaningaya wafdo bileeran iyoon suwadajira iyoon hogaamiyayaan ee safiirka jamiicadda qurumo ku dhexayta een qaabilsan arrimaha soomaaliya ee haysom madaga amisom francisco madheera iyo weliba iyo geeka haynahanayo hadeeran magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kulan waliba iyo laga adeena ee madaweynaga iyo naysaasoo kale gudoomiyaga baarlamaanka kulankii kore waliba iyo laweeladeena ee madaweynega maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya shariif xasan sheegeen iyo on hayanhanayo kulawada hadleen aramo badan oo arintaasi tila xiriirta waa ko madaweynega oo ka horreeyin jabahay ko usoo kulankiiyo laweeladay madaxdan iyo hadeereen baydhabo us oo saxaafadda la wadaagi
ilaahay guudagaan wixii shir balaaran iyo kuway geeshin iyada samaanayaan wakiilka odayaha guud ee deerniga iyo wakiilka cabdikaliya era Pedro Farley, Amazon, deserto Somália que eu tinha ali, eu estava no Dígio Hamburgo, no mesmo com a Gana, o deserto do meu filho em Dúbio, se acabou e se fugiu, o mamo do posto que eu peguei no Chacaramaya, o meu mano Gana se deu no Chacaramaya, داخل تعليق ايه ان هذا الجديد في الولايات المتحده اليوم يا ايها المؤمنون
saas oo kaleed kulankii lamaad waliba yooloweel ladeene ee golaha baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya guddoomiyaha golaha baarlamaanka cabdiqaadir shariif sheekhuna maye waliba kulankaasi tiri usahayay koosaasoo kale irbaaba usan hirinay walina iyo in markii ah dhammaaday kubacda saxaafadda iyo la hadalay ee guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya mudane cabdiqaadir shariif sheekhuna maye
si aad la socotaan maanta waxaa sharaf inoo ah inay nagu soo booqdaan magaalada baydhabo wafdi caalami ay hogaaminayaan wakiilka ergeyga gaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya mudane nicholas hyson sidoo kale wakiilka ururka midooda africa u qaabilsan arrimaha soomaaliya ambasador francisco madera iyo wafdi ay hogaaminayeen runtii sharafay noo tahay inaan la kulanno maanta waxyaabihii aan ka wada hadalnayna waxay u badnaayeen oo keliya inaan inaan faahfaahin warbixin ka siino waxyaabihii noo qabsoomay ku aadan dhanka doorashooyinka inagu soo fooda leh bishan novembar toddobiyo tobankeeda waxyaabihii noo qabsoomay meeshay wax noo marayaan iyo iyo howlaha soo socda sida marka warbixintaas warbixinteena iyo booqashada ay noogu yimaadeen waxay ahayn wax ku saabsan arrimahaas doorashooyinka runtii waxyaabihii ay su-aalihii ayna weydiiyeen jawaabahooda ayaan siinay waxyaabihii aan ka wada hadalnayna waa inta badan kulli waxay kusoo dhammaadeen si afgarad leh marka waxaan rabaa anoo fursaddan ka faa'iidaysanaya inaan mahad gaara inaan oga jeediyo booqashadan ayna soo booqdeen iyo sidoo kale sida ay noola garab taagan yihiin wixii taageera dhan farsamo iyo iyo dhan ha noqoto ra'yiba sidii aan u gudan lahayn waajibaadkeena dastuurigeena na saaran waxaan leeyahay waa mahadsantihiin booqashada noogu imaadeen
wafdigan ku dareeray qaramada midoobe iyone amisom weliba saasoo kaleed iyo kulan ka warma inyo lagaadade musharaxiinta anteegin intiyo gobodan xilka madaweynenimo ee koonfur galbeed ee soomaaliya iyo inayin haanayo kulan iyo dhaweelada walinayo lagu ogayna ilaayo hata kulankaasaysi walyaabo dhaniidatiidiyo hasku oo afgordan islamarkaasaytina iyo in haanayona dhaniga kiishayo in haanayo wabdigaasiti bileernay kulanka iyo lagaadadeena ee tookasanaysnayti sidii sidii lan samayn lahay doorasho ka salaysan nabad iyo cadaalad
jaamacadda jubbada sare abbar juba university arle iwirbati aba hoos iyo lawaay ubur hoole daagan iyo idoodkii bartiyo lawaay maylan aanaye arle walan heli lawaayo umudikanoolayti iritis eediday walan akhyaaryo lawaay antaasmeen aaw ahaa ilmalan weydiyaani aqoonlaan iwiliba aqlo an shaqeeyana ilow maylanku ka baxay ini ilma la weydiyo lan aqalgaad jaamacadda jubbada sare aqoon weydisa arrajiride ankabaha iyo jinabi akii tilmaamoy iliyo olol xumuma ilmisaasamay ku dhahala ankubatoy arlaada horandiir jaamada burjub tiibataaloteedna biisheentiya jaamacadda jubbada sare oo horta biisan ku ogayteen aaday jaamacado iyo ili aqoontaha ku burqadaasi ya haddana ilmisheela bileeriyey ustaadadii la kordhiyey deer jaamacadda abar juba abar juba university intii haqlalin jibiidi umuddo aan ficina aqoontiyo welan bogi adiinan ku baaqato deer jaamacadda abar juba sidii bartijiirkii meeli jaahilnimo ay lanka dabi jaamacadda abar juba miitaro doorka ilmaga jaamacadda abar jubalkii baro weyba ku mid ahaa college of veterinary medicine oo afarsan ee college of agriculture science oo afarsan ee college of medicine and health science sida public health oo afarsan ee medicine laboratory oo sidisan ee nursing oo afarsan ee college of nutrition
wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ee soomaaliya weliba iyadana etiyada shaaciday in bangiga adduunka iyada kulasaxiitisiyo tun milyan oo doolarka maraykanke wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beele agaasimaha bangiga adduunka ee bariga afrika abila bad yaa hayanahaneeyo geekas rasmi liiskaas iyo wada seexiidan wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ee soomaaliya yahay kows saxaafadda lwadaagi walaayo markaas iyo shal saxiixideen
wasiirada iyo xildhibaanada iyo martida sharafta reelka joogta iyo wafdiga beelbeer iyo oo ka yimi weelbaanka saxaafadda iyo dadka soomaaliyeed halkan naga dhegaysanaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa runtii sharaf weyn noo ammaanta inaan qalinka ku duubnay qaybtii hore ee mashruucii weelbaanku ina siiyey ee ahaa boqolyoafartanka mashruucii boqoliyo afartanka ahaa oo aan horena uga wada hadalay oo ahaa abaalmarin aan odhan karo shaqadii aan soo qabannay ee ahayd geedi socodka deen cafiska waan muddo dheer ku soo jirnay siddeetankii u horreeyey oo madaxda world bank soo ansixisay ayaan maanta saxeixinay waxaa markaa maanta bilaabmaya waxa weeye dhaqangelintii lacagta siddeetanka milyana sida agaasimo idinku sharaxay ahayd waxay u kala qaybsan tahay dhaqangelinteedii baynu ynu bilaabaynaa maanta haddii ilaahay yidhaahdo waxaa ka xigi doona afartan milyan oo mashruuca oo u adkaysiga dhibaatooyinka iyo biyaha iyo educationka iyo helbkiya u soo gelaya haddii la yidhaahdo ayaa iyaguna ku xiga labaatan milyan oo kale oo iyaguna quwadaynta dowladda dowladda shaqada wada ayaa ku xiga boqoliyo afartankaasi horta halkaasay iyo ku dhammaanaya boqoliyo afartankaasi waxay ahaayeen shaqadii aan soo qabannay ayaa layna yidhi si fiican baad u soo qabateen ee geedi socodka ayada cid walaba ka qayb gashay ayadoo madaxay noogu tahay noogu yihiin madaxweynaha iyo prime ministerka waxaan filaynaa waxa weeye maalin dhaweydna waxaa seexin oo kale lacagtii eu ina siisay oo boqolka milyan ahayd ee yuro boqol iyo soddon meelaha ah waxaasoo dhan waxay ka markhaati kacayaan waxa weeye shaqada aan soo qabannay haddaan tahay dadka iyo dalka soomaaliyeed haddaan nahay dowladda iyo dalka oo dadka wada socda shaqadaan soo qabannay bay ka markhaati kacaysaa xaqiiqadu waxa weeye haddaan sidaa kusii soconno inaan meelo waaweyn gaari doonno oo adduunyada la tis qaadi doonno adduunyada la falgeli karro aan innaga lafteenna wax qabsan karno waxaa kaloon ku darayaa halkan anigoo ka faa'idaysanaya fursadda shalayto waxaa la abuufkarayay soo maahayn bajetkii bajetkii inuu kacayo waa aragteen waxaasoo dhanna waxaa mahaddeeda isgale waa ummadda soomaaliyeed dadka soomaaliyeed ee nagala qaybgelaya geedi socodkaa in ama deynta laynaga cafiyo ama dalkeennii dhaqaalihiisa la soo noqon haddii beedma waxaa filaynaa sanadka soo socda inay waxaayo wax ka wanaagsan ima doonaan laakiin anagu sidaan olways idhaahda waxa weeye buur aad u dheer ayaan fuulayna buurtaasina lugaha gudaalaya waad harraadaysaa dhibaatooyin baa ku qabsanaya laakiin dusheeda buurta ayaa biyo yaallaan khayraadkao dhan kaabeenaya taasina waa markaan inagu isku fillaana weeyaane dhaqaalaheennu inagu waa soo kicina unbaadiyada kalena wax kuu qaban karta marka aad iyo aad baan maanta ugu faraxsanahay waxaan gudageli doonaa markaa hirgelinta mashruucan baan oo cid walba gaadhay oo dadka soomaaliyeed la siiyey halkana lama siin meel kale dadka ummadda soomaaliyeed ba lacagta ayaa la siiyey hirgelinteeda dhaqangelinteeda fulinteeda ayaan ka wada qayb gelaynaa waaana ka wada sheekaysan doonaa sida loo hirgelinayo cid walibana waa ogaanaysaa shilin waliba iyo dolar waliba halkugu baxay marka aad baan maanta ugu faraxsanahay waxaan soo dhaweynayaa gabadha ka ah mxuuha regionkan east africa madaxda ka ah ee soomaaliya ku jirto bela bird baan kusoo dhaweynayaa aad iyo aadna waan ugu mahad celinaya
of bilaasha wa dhammaada qudur ay sisa la hel akhuunaa medical centera haddii kol eedan asriyey ama lunsugaana ay ka galnay akhuunaa medical center axsan haruuntiyo adeega caafimaadka aqoon-yahanadii o aruursatay akhuunaa medical center casri mishiimo ayo nooc daawo irbado-an dhamanayn isqabsho tayo leh ililan aroorow akhuunaa medical center adeeg suuban shaqaale asluub leh khibrad iyo aqoon dhakhaatiir caafimaadka ka hel dheer intii udur sheegadaasa aynoo laylan saaro eebegay hokiinka darmooba daawadiyo kiin qoraan degdeg anka aafimaadasa xaruntulikiinka diyaariyo akhuuna medical center edii madowta udur wali korkaaka jaran walkooka baare walkiin edaaye waana waykooka daawaye akhuuna medical center baydhabiye helshe isbitaalkiyo ka neebsadeengu akhuuna medical center intiqii wado xarunta yeelata mayba ku mid aha o b d oo dhakhtarka fadheedow qayb ultrasawne oo la kabaarow waana la ka ogaadow dhammaan udara ka dheew uurka jarka iyo weliba owlaada ka jaraan oloolada midwifady qaybta umulisada qayb jiif emergency eh qayb farmash
wareegtaha kubadii xafiiska guddoomiyaga gobolka hiiraan iyo weliba usahayay ee ko-us xilkii lagukurooji guddoomiyaga degmada beledweyne isaas oo kaleeto mas-uuliyiin kale ee degmadaas iyo maamulayaan xubno kale ee shaqada lukurooji waliba yohayanahan iyo agaasimo waaxeede dhulka biyowka dowlada hoose iyona isaasoo kale xubno kale ee dowlada dowlada hoose ee beledweyneyo ku mid ahaayeen waa ka guddoomiyaga gobolka hiiraan yuusuf axmed iyo waliba uu siinahay ko saxaafadda la hadali waxaan qaadanay go-aanka ah inaan shaqadana ka joojinno ilaa amar dambe ayagana la raystay waana ku fulinayna haddii alla idmo ciidamada booliska waxay ku amran yihiin ama waxaan faraynaa amaan ka codsanaynaa inay fuliyaan amarka annaga naga soo baxay nimankaas saldhigaa la geynaa saddexdaa sidii madaxdiyaa loo maamuusaa sidii madaxdiyaa loo xiraa meeshaasaa lagu raystayna ilaa amar dambe
geenimaadan wararyaha bahayan sheegayan in xildhibaano diirayan labaatiyoiyo kow mudane ee ku tirsan baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo lankuweeri xarunta villa soomaaliya ee magaalada muqdisho wararkan iyo weliba yooyina haanayon markii dembiyeeda si rasmi ahan ifbati islamarkaasaytana yooyina haanayo markaas sowiin iyo n ku wada hadleen xildhibaano ku tirsan baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya waana qaar kumada xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo markaas saxaafadda la hadleen
bismillahi raxmaan raxiim olay inta ku hadlaan hobilaahi era arrimaha saasi oo koonfur galbeed ku jara oo doorashooyinka ku midayin iyo faragelinta oo dowladda federaalka ka hayta yaa inta ku hadlaan insha allah hobilaahi era iyo wali kale un ilaahina karsi alla magaagay walib waa xildhibaan nuurow isaaq sheegyaldhier xildhibaanada koonfur galbeeda ku mid ahaa ee wali fadaana in intu ku sheegna dadka deegaanada koonfur galbeed hanagalgaadi iyo intu kula hadlaan hoob ilaahay era may kale intu ku sheegna fadaana hoob ilaahay era dadka ka mashquulsan labaatiyo afarsa dad kale in yoon edeegan waana koonfur galbeed sheegadaw deegaanadii iyo lahaayeen oo dhahalsho haay in dad kale minaa insheegad walhan adeegsadiyo minaanka kashaqeeyano fadaayanaya inta kula hadlaan xildhibaanadun laylamidka aho koonfur galbeed ama mabda ama maskanlankelka koyti dowladda federaalka haata ama dowlado kale bahaadeen dadkiiyo wakiilan haayeen oo han ballan qaadeen in indhaaradeen dalsho idadsho idiintiyo indhaaradeen dadkiiyo wali ere korne in arrantiyeeda been ku sheegeen mandhaaran haddii on dhaaran wali aada fadayhe deegaansho idadsho idalshoon edeega faden meelan kaleman edeega faden wali aragahayne in hildhibaana koonfur galbeed ku mid ee labaatiyo dhowr ee hata dowladda federaalka ingweerti farmaaji khayre ingweeren lankalem eraan farmaaji khayre ingweeren wala lankuweeri sidii lan arag alatayfay doorashadan ama koonfur galbeed dhibaato lan kusuubifada waana ajiibeena bahan haan yo wali erag kornay hildhibaano koonfur galbeedna eh maanama tili koran deegaankan sababto eh khayrii farmaajo wali fadaan way ogsinyaan raadan federaala qaadati konti iloorsina ku horaa dogaalka mundhale federaal yahan doodeen walalanka doodaa wali ay tay in lan kasta degmo i tuuluba menaha jahadna geedka ilaahay maadis wali buwaajiditeen oo hirin melan kasta hagugtiya dowlada lana wali lana baarlamaanka lana wali lana goli wasiir wali lana madaxweyne wali lana insheegada maxkamadi lana marka dadki dadkiyoha ku hor jeeday oo insheegada labaati dhoorkasina farmaajo adeershay hukunka ahaay dadki lahaka shaqaysadaaye beerolakafaladaay abgooy hobseedan laha nagaay sidiyo fadahayan unun yeeda diidni ee marka wali in sheegana hildhibaanada oo lan adeegsadahaaye wali lanaa hildhibaanadaana ma ihiidin hildhibaanadii intu laku dooradii oo toddobaati todobadahay siyaasiyeedka korsi oo agolka sarahaay in lixdan i sagaalki korsi oo macnaha federaalkahay deegaanadan alisiinku dooradii wali wakiilku atiina koonfur galbeed dowladda federaalka isin wakiilninku ah jibaab ad tooba isinkubiinin waliba ero korneeha wali lasiin dirsidi magoban unun wali odeeryone od dheerka sheegane farmaaja unna shalay lanfaylakii aalane laakiin wali haytay hun wali horlaakiinku sheegi inaad unsuryatana ka aragni walnamanoo qaadas deegaanadanna hataa irbatoona hat walmaku gobadu kor marka wali kalena deegaanadan koonfur galbeed ee dhulkale kuwiinisku ku biran hooba kale badakagaadaas marka mundullanka dhisiya kuwiin unu dademay buahajara dhagansoo soo jiren ee bogortooye ee la gordawaena shiid eleentis masaaranini noo wareego hoobadan shal wareegada kornaana galnyawaasla galaana hildhibaanadii deegaanadan ku jeeday sanataradii aragahayna iyo hildhibaano badana hadlaaha ilaahay garabkin gal ununa garabkinga sulumna koonfur galbeedna geeka meelata macnaha lankala fargelii kore iyo irbato gelii kore ma e marka walisiin sheegana dadki wakiilkan hay isingoosku duubintin wali eraanay hildhibaanada hangata geekantaa ku baheeno ama meelaha koonfur galbeed sheegda dadkii deegaanadan dhaardeeno dana lankale lankuweeri ambahem una manoomid e yeeda eda korna wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu
umatii dheegaayta dhammaan salaanga fare salaankubaadana may ah magaaga cabdishakuur yacquub ibraahim haleere gudoomiyaha guddiga amniga baarlamaanka south west yaa ahaa may shirkun geeka ka saabsanya shir jaraidkuna gobadahayna keliya madaxweynaha federaalka farmaajo lay ka saabsanya madi oo aan saas lahaa uslay ka saabsanyaana lahaa hildhibaanadii south west oo una walaaladaan haayeen dhiib ku mid eh yaantuusu beesa handiri dayaarad khaasa handiri yaantu ku qaadi usoo baarlamaanka shalgooy fadow qalalaasi i dagaalnani fadaana inta ka abuur fadow oo ummata oo inta roogdo koonfur galbeed andhalati masanhaynay dadka oo qowmiyadun unta degan ee gobolladun degan weliba arooba ee liig gobol dadka degano waaba haatay soomaali hatan ku hayna geeka kooyan i shalaya kooyan an hayn iyo maagan daandaansada fadahay waana ma daandaansada doon farmaajo haddii ada federaalka madaxweynihii shay ata lakiin doorraday ha ka doorradeen barlamaan i sharci dhisan lakii doorraday soomaali in mid ata in ada barlamaanada oo shishal gooyta oo gobollada ada goona an cabbaarto shishal gooyta walla siisadow ma eh caalamka may ogaahiyaanay muslimiinta oo soomaaliya an dhalatay mase anhaynay islaamka godobhaan ee dalkasta roogow mayn sheegaanay farmaajo ini barlamaankii federaalka ee oo iyo cagalka sare dhisnaay dhammaantiyo an sheegaanay gudoomiyaha baarlamaanka si khaasa usoo gobolladaha kujeedanka sheegaane farmaajo inay baarlamaankii south west haqaada labaati kow qof ah oo dayaarad khaasa ahan dirsada oo qabiil qabiilan dhagala hoosan gala raay raay an qaada oo mayla raay oo dayaarad khaasa ahan dirsado beesahan dira lankiba kontun kun oo doolara sansiyaan ar beesadii dalka lahay arsaas kawada iyo farmaajo may ku xumaa walaalladaanna dadka haayay oo barlamaankani lahaay oo farmaajo doojay dheegin oo saas ka baxenna eedaan kuhuma muqdisho saas ka baxen wal una siisdaan iyo wal una gaadadaanana ma eh may siin sheegaane dhulkuun habad badana hor ku dhiidi habadda farmaajo hawada dhiid doonta maanahatay baagadaas farmaajo haddii dawladdii ii xureen ii dal ii mideeyow laku fadaay nagadu wahayta inuusu dal xureey ini gobollada oo soomaaliya lata mase maamul goboleedada madba madaxweynaho beegsada mad ballanko rida mase mad ballanko onseeda hata geeka madaxa bilaabay useeb aha ini barlamaankii labaatan i koow ku mid eh usahagaada beesa gaar eh ii dad gaar eh handira hoo lankus handirina faxad yaasiin ey oo usahayenqaad waana inshengari qabiilo gaar usan maridin weda ee taas dartiye ee may faday barlamaanka oo ee south west walaaladay eh oo dhulkun ku nahaayaan oo dhulkun andhaladeen oo dadkii un wada wadaagaani eh habad hasla ridni hasla halgengni dhulkun wali lahanmari og ee wali faday inka darsana dadkii oo eh dhulkun soomaali ee marbadana lahaska duuli madbadana lisdhibi labaatii kow sanadooda lisdhibaay labaatii kow sano kaleena dawlad kale ku dhisan hayti marka wali fadaane may labaatii toddob sino hata lisdhibahay soomaaliya isdhibahay eeyalla iska iska eedan hayti taas waluna sii sidaana ma ee habaddo usubanoo hata sagaalii kowtina haniignagahaay oo hatana haniignagi waluna raalle kaana ma eh sagaalan ii kowsina meel un hata oo sagaalii kowdii markii un haku tabni ee sagaalii kowdii meel un haku tabni in hata laniignaga soomaaliya meelanagnagata ma eh caalamkana lacag badan aku ku jarta dunida islaamkana lacag badan aku ku jarta muslimiinta caalamkana dad hanti badan iyoon heew aragday nabadeen badan aki riden nabadeentii alla ku bahi farmaajo may sheenay shacbigii hamigii ingabeen oo iyo dooradeen laskala riyaagi habadda meel walba farxad dasalanka ridi inuusu xanuunkii meeliyeedahayti deersi iyo farmaajo maagi wali in sheegaanay haddii una barlamaankaana gudoomiyaha barlamaanka federaalkana in sheegaane sharcigi lahaa hoosgali kiidow kan agalka sarena ma in sheegaane sharcigi lahaa hoosgali kiidow agalka sare may doorraday maamul goboleedada uni doorranay oo barlamaanka barlamaanada gobollada doorradeen agalka sare gudoomiyaajey iyo xildhibaanadiisba ma in sheegaane ini arrantiyeeda ku dhiid iyo angeekaba ku jibaaban gudoomiyaha barlamaanka ma in sheegee haddii isu kunahaw dadkun dhaladay dadkun ey sharcigii saddexaadoo meelo ku dhisanaayo kono madaxweynahaw kono ra-iisul wasaarahaw kono guddoomiyaha barlamaanku haddii aad fiirsata adi nacasnimada haddii aad ku dhiidhiidoona adi regnimada wali koonfadaane haddii aad dadba'ta dhulkunba adan dhalati barlamaankana gee ahaantun hagadi wala farmaajo wadana ku horseew haddii aad ku horseedo wahayto lanjara miihidiya kaarni adin madiyaana saasan hadalahay dhulkun dhibadan hay deeri dhibadan nuha ka markani sanadkayna sanad yarna ee soomaali dhonga ku nahahay farmaajo dadka walaalada eh qaraabada eh oo ehelka eh aad ku dhalati yaan horseeda hayta dhib saas dartiya doogisiga ku nagoy madaxweyne federaal ma yidhi caalamka united nationka iyoona heew hay-adaha ammaanka dhon ilaaliyahaan mayu in sheegaane lankuusiga si arxan darre eh ina koonfur galbeed usahlagali taas maana ogolaadaan maana ogolaada doona waana ku dhiidhii doon taasa ogaadaasan waana eedaan mahadsantiin salaamantiin
dhegeystayaal waliba siin kuraali geliyaan inay suurtagal waaji in xildhibaanadii iyo oo an baxeen dhanki iyonay muqdisho ujeedadii meelasayji oon ka baxeen iyonay in kaleed yeenin suurtagal waaji iyo ona nin ku jawaab waayeen wicitaankii olhowe magaalada cadaado waliba kudheeye kulan iyo wada weeladeen ee wasiira islamarkaasna useeyo kooshir gadoomiyahay kulanka saytihe madaweynagii dhowaan iyo hadoordayn xildhibaanada kasugan magaalada cadaado axmed maxamuud xasan baasto waliba lanku hadalaya arrimooyin iyo kumadayn amniga iyo neereedan heliisyowka waliba warfideenka la hadalay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta galmudug cabdiraxmaan jaamac afrax helos maanta oo ah maalin arbaca ah taariikhduna ay ku beegan tahay soddon iyo kowda bisha tobnaad laba kun sideed iyo toban waxaa war-saxaafadeed uu ka soo baxay shirka golaha wasiirada ee dowlad goboleedka galmudug ee ku sugan magaalada cadaado oo ah xarunta kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka galmudug shirka waxaa shir guddoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed maxamuud xasan axmed baasto wuxuuna warbixino ka dhageystay madaxweynuhu xubnaha golaha wasiirada waxaana looga dooday arrimaha siyaasadda amniga iyo arrimaha bulshada ee khuseeya arrimaha galmudug waxaa si qoto dheer diiradda loo saaray arrimaha xasaasiga ah ee hadda taagan iyo sidii lagu gaari lahaa dib u heshiisiin iyo isfahan dhex mara guud ahaan bulshada galmudug taasoo loo marayo sida qaanuunku qabo ee dastuuriga ah ee lagu dhisay dowlad goboleedka galmudug maadaama maamulkii hore ee axmed ducaale geeli laxaaf uu gees maray nidaamkii dowladnimada ee galmudug ku dhisnayd haddaba dood dheer iyo falanqayn kadib golaha wuxuu soo saaray war-saxaafadeedkan kow golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug waxay soo dhoweynayaan dadaalka hagar la-aaneed ee xukuumadda federaalka soomaaliya ay ugu jirto dib heshiisiin dhab ah ee ka hirgasha galmudug labo goluhu wuxuu soo dhoweynayaa go-aankii ururka ahlu sunna ee dhuusamareed ay ka qaateen go-aanadii ka soo baxay shirkii qarandumiska ahaa ee magaalada garowe ay ku qabteen kooxda isku magacowday golaha iskaashiga dowlad goboleedyada saddex golahu wuxuu ku baaqayaa wakiilka xowyaha guud ee qaramada midoobey ee soomaaliya iyo wakiilka ururka midooda africa inay arrimaha dib u heshiisiinta galmudug kala xiriiraan hay-adaha dastuuriga ah ee bulshada galmudug dooratay ugu dambeyntii golahu wuxuu shacabweynaha galmudug ku baraarujinayaa inay midnimadooda ilaaliyaan kana digtoonaadaan wax kasta oo dowladnimadooda dhaawacaya
guud ahaan weliba intaa ka gebagabeeyeen ee barnaamijka kulankii idaacadda warsan ee magaalada baydhabo antireedan ku kulmaana kokanimada isaasiyan ee maanala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
ولتبتيك ملي عيني سويني